xadiidka koob iyo tobnaad ee baabka islaamnimada maxaa ugu fiicane kitaabka iimaanka can abi muusa alashcariyi radia allahu canh qaala qaluu ya rasuula allah ayu lislaami afdal waxaa laga wariya abuu muusa alashcariyi ilaahay ralliha ka ahaadee inuu dhahay waxay dhaheen rasuulka ilaahayow maxaa ugu fiican islaamnimada wuxuuna dhahay rasuulku man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih ruuxa ka nabadgeliya muslimiinta carabkiisa iyo gacantiisa ayaa ugu fiican